waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da waana qayb afaraad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa caanaha iyo soomaalida dhegaystayaal sidaynu wada ognahay qarniyo badan adduunyada ay soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhaqato waxaa ugu waxtaroon geela looda iyo ariga sababta ay saddexdaba u dhaqataayena waa hilibkooda iyo caanahooda oo ah cunno ahaan intii aanay magaalooyinka baran labada ay nolosheedu ku tirsanayd ilaa haddase barnaamijyadii taxanahan ugu horreeyey caanahan sida faahfaahsan ugu soo qaaday waxay ahaayeen kuwa looda iyo kuwa ariga oo keliya mana iloobine kas ayaan dib ugu dhigtay caanaha geela oo soomaalidu ay wax walba ugu jeclayd waa caanihii ay helitaankooda nafta u huri jireen oo goynta nafta ninka ay geelaysa dhacayaan ay u bannaysan jireen caynkaana marahayga ay marar badan aakhiradooda ku waayi jireen haddii kolka caanaha looda iyo kuwa arigu markay fadhiistaan garoor lagu magacaabo kuwa geelu hadday isla heerkaa gaaraan magac gaara ayay af soomaaliga ku leeyihiinoo karuur baa la yidhaahdaa dhadhan iyo muuqaal ahaanba waa caano si walba uga duwan dhayda mayica amaba suusaca markii ay ahaayeen sidaasoo ay tahayna dhammistooda waa la jecel yahay oo kolkol bay dhayda iyo suusacaba doorbidi jireen ereyga karuur oo markay maqasho ladnaan iyo barwaaqaba soomaalida xusuusin jiray wuxuu aad ugu jiraa suugaanteeda gaar ahaan qaybaha maansada iyo mahmaahdaba taana aan tusaale idinka siiye dumarkii soomaaliyeed ee reermiyiga ahaa kabdaha samayntooda waa isugu tegi jireen haweenka la qabo intooda deriska ah ayaa maalinba tu ka mida gurigeeda isugu iman jiray maalintaas oo dhan bay hawsha kabadda ku jiraan iyaga oo marti u ah hariimadooduna ay saarayd haweenayda maantaa loo shaqaynayo maalin haddaba maalmahaas ka mid ah ayay dumarkii samaynta kabadda ku hawshoonaa waxaa ku soo duushay haweenayda ay shaqada u hayaani inay u karisay koronkor dhowaanna isaga oo aan la kor tegin ay soo hordhigi doonto koronkor cidda aan aqoon baa loola jeedaaye waa haruur la buunsha bixiyey dabadeedna isagii oo aan la budayn la keliyey markuu bislaadana inta caano ama sixin lagu daro sidaas lagu cuno haddii aan si kale u idhaahdo oo soomaalida reer koonfurka ah aan u jilciyana koronkorku waa badar garow karis ah cambuulo masagana waa la yidhaahdaa yeelkeeda dumarkii kabadda ku hawshoonayay koronkorkii loo soo waday way qawadeen markaas bay heeseen ereyo kooban ayay tii ay martida u ahaayeen waxay ugu sheegeen cuntada ay la soo maagan tahay sida aanay u rabin iyo waxa inay u keento ay uga fadhiyaan oo ah karuur geel waxay ku heeseen koronkor cuni maynoo kariba maynee karuur geel ma lahayaa allaha u naxariistee ismaaciil mire oo waagiisii hore caanaha geela aad u jeclaa sida muuqatana ugu sii jeclaa markay karuurka noqdaan ayuu eragaasi kaga xusan yahay meelo dhowra oo maansadiisa ka mid ah taana waxaan ku tusaalayn karaynaa gabayadiisa midka ay soomaalidu ugu badiso ee sida wax aqoontu ku dhan tahay uu ugu taariikhaeyey raggii kibirku indhaha tiray gadaalkiina markay gardarrada uunka bannaysteen ay laandayri la duushay waxaan u jeedaa gabaygii uu carab dheere u tirin jiray ee dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado tuducu gabaygaa ka mida ayuu inagu dareensiinayaa sida dadka qaar uu karuurku isla weyn ugu beero hadhowna guuldarro aan ka soo kabasho lahayn uu foodda u geliyo waa kii lahaa ninkii koob nimco ah fiiqsadee kadin irmaan maala in karuurka uu qubo horay kaafka ugu tiire kulligoodba reer hagar anaa kiinabaa rogaye ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaah la ogaado mar kale ayuu ismaaciil ereyga karuur waxa uu ku xusay tix gaabanoo uu ku waaninayay nin ay waday iyo dagaan wadaagba ahaayeen lana odhan jiray awducaale ileye iyada oo ay colaadi jirto oo in geela laga qaado ay cabsi ka qabaan ayuu dhaqaalayn awgeed wuxuu ducaale geeliisii ula kacay halkii colka loo malaynayay dabadeedna ismaaciil oo ay la noqotay awducaale kaluurka haamaha uga buuxaa inuu hoday taladii wacnaydna uu sidaa ku sheegay ayaa yidhi ninka ruursanqada jeexaya tala ka seeraaliya sarmaanteedan iyobaa ku filan saaca jiliboode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqgaysay gelin ama laba markuu weelka ku jiro kaluurku dhanaan buu noqdaa markaasna laba magac oo kale ayuu yeeshaa jaan waa la yidhaahdaa mar kalena jinow baa loogu yeedhaa halkaasna kuma ekaadaane kolkay sii yaalaan oo intay dhanaan dhaafaan ay bur iyo biyo u kala baxaanna watabiir baa lagu magacaabaa magacyadaas ay gaarka u leeyihiin ka sokow waxaa jira dhowr arrimood oo caanaha geelu ay caanayowga kale kaga duwan yihiin marka hore kuwa geela soomaalidu ma luulato sababtuna ma aha in aysan subag lahayne waxaa adag in si fudud uu burcadku uga soo go'o kaas oo bocor lagu magacaabo marka labaad waxba yaan waran shilshilis loo loogin martidii iyaga lagu sooraa raalli bay ku ahaan jirtayoo waxay isu arki jirtay duul la murweeyey oo si wacan la isaga xilsaaray marka saddexaadna maantii ay duulayaan iyo dharaartii ay meel dheer u sadcaalayaanba raggii hore sahaydii uu qaadan jiray caanaha geela ayaa ugu badnaa xataa haddii aanu meel fog u ambabaxaynin waa beriga qofka reerkiisa ka sodcaalayaa haddii uu heli karo haruub caano geela ayuu sii dhami jiray wax intaa dhaabsiisan oo saad ahna ma uu qaadan jirin waxay rumaysnaayeen haba yaraatee xigtaasi inay gaajada ka hor joogsan doonto tan iyo caawa fiidkii marka uu ciddiisa ku soo noqon doono taana waxaa laga garan karaa bulshadeennii xololayda ahaydi maahmaah ay waa hore cudhisay waa maahmaahdii ahayd magaabo geel gelin idil bay ku wadaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo